In ka badan labaatan arday ayaa fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helay iskuulka Al-Faahi magaalada Jalalaqsi. Ardayda ah ayaa isugu jirta dan yar iyo sidoo kaleeto agoon isla markaana aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada. Maamulaha iskuulka Al-Faahi magaalada Jalalaqsi ayaa ka warbixiyay ardayda ay siiyeen fursada waxbarasho ee lacag la'aanta ah.
waana ku dadaalaynaa hadda insha allah haddii la sidaa usii hore usii horumarsiin lahayna degmada waana ku jirnaa juhdigeedii iyo dadaalkeedii ardada fursadaha waxbarashada siinay waxaa ka mid ah ardada duruufaha hayaan amba danyarta ah waxaa ka mid ah ardada agoomanka ayaa ka mid ah oo ayagana aan ku saacidnay iskuulka alfa marka ma fiiriyo dhaqaale ma fiiriyo oo uma furin meeshaan dhaqaale uma furin waxaa u furnay inay ka faa'iidaystaan dadka ku nool degmada inay ka faa'iidaystaan si loo helo arday tayo leh oo degmada anfacda oo dalka anfacda sida loo helo waxaana jecelnahay siiba iskuulka wuxuu xoogga sii saaraa maadayaasha santifiga ah wuxuu kaloo xoogga saaraa maadayaasha fast aidka ama gargaarka degdega oo si xiriira sanad walba loo baxsho wuxuu kaloo laabka oo si xooga ayuu isagana oo si dardargelina oo takhaatiir kala duwan oo isbitaalada degmada ugu waaweyn ka wada shaqeeya ay dhigaan waxayna ku dadaalayaan dadaalka iyo juhdigaas dheeraadka ugu bixinayaan waxay tahay ina la helo guri walba oo ka tirsan degmada jalalaqsi ina laga helo qaf caafimaadka wax ka yaqaana dhanka kale qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay fursadan waxbarasho ee lacag la-aanta ah ayaa ka warbixiyey waxyaaba ay halkaasi ku bartaan anigu magaceygaa nimca salaad cali oo meeshaan ka barto maadada iskuulka alfa maadada ingiliishka iyo xisaabta waalidiinteyda iyo macalimiinteyda waxaan ugu mahadcelinaa rajeynaa inaa waxbarashada heer ka gaaro magaceyga waa caishe waxaan dhigtaa alfa qadiimi waxaan bartaa maadada ingiliishka waan halkaa ugu mahadcelinaa macalimiinteyda iyo maamulka iskuulka inaa waxbarashada heer ka gaaro magaceyga yahay maxamed cali garaad waxaan dhigtaa iskuulka alfa waxaana ka bartaa maadada ingiliishka waxaa u mahadcelinaa waalidiinteena iyo maamulka waxaan rajeynayaa inaan meesha waxbarashada heer ka gaaro qaar ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada jalalaqsi ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha siiya ardayda danyarta iyo agoonta isugu jira ee ku nool magaalada jalalaqsi